horinhori bulshadu maxay hadal hayeen harka galay maxay halaloobiyaan habeenkood dam yiri hilmada maxay ku hadaaqayaan horinhori bulshadu hagarliin maxay haanfiirayaan hindisaha maxay haaraamayaan intay haaligeen maxay hiifayaan hani iyo maxay hanad sheegayaan kala haadiyoo hubsada ee maxay u hamuun qabeen hadal iyo dhammaan haasaawo qaran waa lama huraan horinhorin bulshadu waxay hadal hayaan shaqo kuu hadhiyo soomaaliyey waa hawl ku sugi
dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii horin horin bulshadu maxay hadal hayeen
dowlad goboleed dadku kuma rabo dowlad goboleed adaa daalaye kumaanaan diran dowlad goboleed sidaad damacdeen waa diyuusnimo dowlad goboleed dadku eegguu ku dareemaye ha ku tacdiin dowlad goboleed dowladdaa dhexe waa la doortoo waa danguudoo lama dumin karo dowlad goboleed kii dacwaysani waa dembiile ha isku dayanina dowlad goboleed awrka dabarkiiyo seetadiidka ah dugaagaa cuna dowlad goboleed dastuurkii qaran kuwii dumiyee dubay tegaye dawarsadayow dowlad goboleed dadku waa mide yaan la kala dirin dowlad goboleed dadku eegguu ku dareemoo waa lagaa diday dowlad goboleed dad islaamoo dimuqraadiya ha u dardaarwarin dowlad goboleed duulka mudug iyo dadka gaalkacyo ha isku dirinoo ha dilaaline arbal darisee dowlad goboleed sida aad damacdeen waa diyuusnimo dowlad goboleed dadka oo dhammi waxay diidaan waa dastuuriye ha ku doodina dowlad goboleed waannu daalaye dagaal dagaal hana gelin dowlad goboleed haddaa diin iyo damiir leedahay dawarsiga dhaaf dowlad goboleed afti dabadeed aynu doodne eegga dib u noqo dowlad goboleed dowladdaa dhexe ha ku dayannina oo ha daalina dowlad goboleed dadka oo dhammi waxay doonaan waa danguud iyo dimuquraadiyad dowlad goboleed dalka hooyiyo dadka joogiyo duunyadiisaba aad dumaashidee mana deeqdaa oo dar ilaahay mana daafici dowlad goboleed waa shan daanyeer dowlad goboleed waa shan doofaar haddana dhegaystayaal waxay ahayd lix iyo labaatankii janawari kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii siddeeddii iyo badhkii fiidnimo markii maxamed siyaad barre xamaantiisa ka qaatay magaalada muqdisho hagaag wixii habeenkaa ka dambeeyey waxaa bilowday qahar qalalaase iyo qulqulado aan laga sii fakarin arrintuna farahay ka baxday oo waxaa burburay qarankii soomaaliyeed ummadduna waxay afka saartay waddo qodax iyo qoomamo badan isku soo wada duuboo si cudurka la garan waaye daawo loogu helo isagoon afti la qaadin waxay beesha caalamku inagu qulaamisay wax la yidhaah federaal oo aynaan haba yaraatee aqoonu lahayn markii hoos loo dhowrayna waxaaba la ogaaday federaalku inuu ka xun yahay qabyaaladda waxaana maqli jiray weligayba daawo aan dhakhtar kuu qorin ha cunin haddaba dadka oon afti laga qaadin markii lagu qulaamiyey federaal bal wixii soo baxa wuxuu noqon doonaa aw cumarow yaasiinka waxaan ku soo gebagabaynayaa xubinteennii horin horin bulshadu maxay hadal hayeen waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah amiin saxane haaruun abwaan dhiirane tan tullamida intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa salaama
Thank you.